أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف su-aaluhu waxay inoo yihiin xasuus oon xasuusanayno casharadeennii iyo duruustii aanu soo qaadanay qofkii la weydiiyo iyo qofka aan la weydiin labaduba si isku mida ay su-aalaha uga faa'iideysanayaan waxaana la yidhaha mar walbaba almustaxyi waalmutakabir laa yuflixaan qofka hadduu iskibriyo oo su-aasha uu iska kibriyo oo is yidhaaho adigoo da-dan la-eg adigoo cimaamad weyn miyaa dadkan dhexdooda wax lagagu weydiin weligii ma aflaxo ma liibaano hadduu qofku sidaasoo kale uu xishoodo oo is yidhaaho dadkan dhexdoodii miyaad wax ku gefi kartaa hadduu xishoodo isaguna kuma aflaxo oo meesha kama liibaanayo sidaas awgeed waa laba marad waa laba cudur oo dilaa ah waa inaan iska ilaalino waa alxayaa fi lcilmi waa cilmiga in laga xishoodo cilmiga in laga xishoodo su-aashii laga xishoodo waa cudur leanna waxaa weeye xayaa xishoodku wuxuu leeyahay meel loogu talagalay alxayaa min aliimaan hadduu maqaamkiisii uu dhaco xishoodku iimaankuu ka mid yahay laakiin meelaan loogu talagelin haddii xishoodkii aada dhigto ma noqonayo kii iimaanka ka mid ahaa laakiin wuxuu tusinaa dacfi dacfiyuu kaasi tusinaa cudurka labaadna waa kibirka ardayga mutakabirka ah isaguna ma aflaxayo oo dhahayo dadkan dhexdooda haddaad ku gefto bis way dhahay qofku waa inuu mar walbaba weji iyo maqaamkiisu uu ka raadsado allihii khaaliqa ahaa oo sacaadadiisa iyo shaqaawadiisuba ay uga xihan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala laakiin qof isagoo kale ah ee makhluuqah inuu maaragtaahay waxbarashadiisii iyo cibaadadiisii uu baabi'iyo waa doqonnimo marka dhammaanteen aan isku dayno dadka bannaanka mararka qaar fadhiisanay dadka qolalka gelgelay kulli aan goobta soo wada fadhiisanno si aan u kala faa'iidaysanno in shaa allahu tacaala qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wuxuu yihi sheekhu faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saarow almucrabaatu waxyaalaha la icraabo qismaani laba qaybood wey qismun qayb yucrabu huwa qismiga waxaa lagu icraabaa bilxarakaati shaqallo wa qismun qaybna yucrabu huwa qismiga waxaa lagu icraabaa bilxuruufi xuruufaa lagu icraabaa fasalkani waxa uu sameeyey sheekhu waa tansiiq lilbaabi asaabiq waa tandiim wa tansiiqun lilbaabi asaabiq fasalkani waa isku dubarid iyo habayn sheekhu uu ku sameeyey baabkii aanu soo qaadannay waa baabkii aanu soo qaadannay oo la habeeyey bis laakiin masale cusub oo baabkii hore aananu ku soo baran fasalkani kama hadli doono keliya wixii aad fasalkii hore iyo baabkii hore ku soo ogaatay uunbuu wuxuu kuu nidaamiyey oo tansiiq iyo habayn uu fasalkani uu kugu sameeyey sidaas awgeed sheekhu wuxuu yidhi luqa alcarabiya waxa lagu icraaboo dhan laba kama bixi karaan ku yidhi qismun qayb yucrabu waxaa lagu icraabaa bilxarakaati shaqallo wa qismun qaybna yucrabu huwa qismiga waxaa lagu icraabaa bilxuruufi xuruuf shaygan marka la icraabayo imaa in xaraf lagu icraabo oo la yidhaha wa calaamatu rafci alwaaw wa calaamatu rafci alalif wa calaamatu rafci hubuutu nuun ima in lagu icraabo shaqal caadi ah oo la yidhaho calaamatu rafci dama wacalaamatu nasbihi fatxa wacalaamatu jari kasra labadaasi u qeybsamaan ereyada la icraabo faladii ki yucrabu huwa ladigaas lagu icraabayo bilxarakaati shaqalada lagu icraabayo arbacatu anwaacin afar nooc afar nooc xuruuf looma dhoweeyo marka la icraabayo alismu isimkii waayo isimkaasu almufradu isim mufrada fii jamiici axwaalihi waxaa lagu icraabaa xarako xaalatu rafca markuu joogo waxaanu ku godaynaa dama xaalatu nasbana fatxa xaalatu jarna kasra hadduusan ahayn maalaa yansarif wa jamcu taksiiri jamcu tagsiirkii jamcu tagsiirka isagana xaalad kasta uu joogo waxaanu ku icraabaynaa xarako waa sidii intii mufradka aanu ku soo marnay xaalatu rafca hadduu joogo damo xaalatu nasbana fadxo xaalatuljarna hadduusan maalinصarif ahayn kasro jamcu muanaث weeye jamcaasoo saalim ee nabad galay jamcu muanaث saalim isagana fii jamiici xaalaatihi waxaanu ku icraabaynaa xarako xaalatu rafca damo xaalatu nisbana kasra xaalatuljarna kasra والفعل فعلkii wy فicilkaas المضاaرع مضاaرc ahاa الذي مضاaرcaasoo لم يتصل بآakhirه مضاaرca آakhirkiisa شhayء waxba uusan la xiriirsan waan soo qaadanay فicil مضاaرca haddii آakhirkiisa laga ilaaliyo ألف التثنية iyo waaw الجamاacة iyo yاء المؤنaثة المخاaطبة سddexdaa haddaan lala xiriirin مضاaرcaas waxaa lagu إعraabaa فيi جamيiعi xaalaatihi xaraكa lagu إعraab xaalaة رaف hadduu joogo waxaanu ku godaynaa dmo xaalatu nasbana fadxo xaalatljasmi hadduu joogana waa asukuunu xuruuf looma dhoweeyo xuruuf isagana looma dhoweeyo dhammaantoodna waxaanu soo qaadannay qawaacidkooda qawaacidkooda waanu soo qaadannay ism mufrad qaacidadiisa jamcu tagsiir qaacidadiisa kulli waan soo marnay wa kulluhaa arbacadaas afartaas shay oo aanu soo marnay dhammaantood turfac waxaa lagu godaa bidamati dama wa tunsabu afartii dhammaantood waxaa lagu kordhigaa بالفتحة لكن وتنصب بالفتحة markaad maraysid waxaad ka reebi afartii جaمع المؤنث الsaaلم sida sheekuba noo sheegi doono وتkفضu waxaa lagu hoos dhigaa intii aanu soo marnay dhammaantood بالkasrati kasro ayaa lagu hoos dhigaa isagana waxaad ka reebi waa wixii maalinصarفka aan ahayn وتuجزم waxaa lagu jasmiyaa wixi aanu soo marnay dhammaan بالsukuni sukuuna lagu jasmiyaa haddii jasme haddiiba la yidhi waxaa soo geli kara ficilka mudaarica bis weliba mudaarica qismi waxaa soo gelaya mudaarica saxiixu laakhir oo waxaa ku baxay muctalulaakhirkii wa kharaja can dalika almadkuur waxaa la soo sheegay oo dhan waxaa ka baxay halaaثatu ashyaa saddex shay ayaa baxay jamcu lmu'anasa meesha ku baxay jamcaasoo asaalimu nabadgalay yunsabu isaga waxaa lagu kordhigaa bilkasra ee bilfatxati ma aha bilfatxati laguma kordhigee kasra ayaa lagu kordhigaa jamcu lmu'anath asaalim qaacidadiisana waanu soo qaadanay walismu isimkiina wuu ku baxay aladii isimkaasoo laa yansarifu aan gedgadoomeyn oo isaga kasro laguma hoos dhigee yukhfadu waxaa lagu hoos dhigaa maalansarif bilfatxati fatxa ayaa isaga lagu hoos dhigaa xaalatuljar hadduu joogo qawaacidkiisana waan soo qaadanay waalficlu ficilkii wey ficilkaasoo almudaaric mudaaric ahaa ficilkaasoo almuctalu laakhiri aakhirkiisu uu jiranaa kaasna meesha wuu ka baxay yujzamu isaga waxaa lagu jasmiyaa sukuun ma ahane bixadfi aakhirihi ficilka muctalka aakhirkiisa aakhirka xadafkiisaa lagu jasmiyaa waladii kii yucrabu lagu icraabo bilxuruufi xuruufta lagu icraabona arbacatu anwaacin afar nooc wey kuwa xuruufta lagu icraabo ataniya tniyada saddexda xaalo ay joogtaba waxaa lagu craabaa xuruuf xaalatu rafca waa alif xaalatu nasbana ya xaalatuljarna ya wa jamcu lmudakar wey jamcaas waa saalimu ee nabad galay jamcu mudakar fii jamiici axwaalihi isagana xaraf un baan ku icraabinaa xaalatu rafca waa waaw xaalatu nasbana ya xaalatuljarna ya walasmaa wey asmaadaas oo alkhamsatu shanta ahayd asmaau lkhamsa fii jamiici axwaaliha waxaa lagu craabaa xuruuf xaalatu rafca waa damo xaalatu nasba waa alif xaalatuljarna waa ya والأfعاaل أفعاaشhii way أفعاaشhaas الkhamسaةu ee شhanta ahayd wahiya أfعاaشha شhanta ah yafcalaani labadii maqnaa ayaa wax samaynaya وatafcalaani labadiinan jooga ayaa wax samaynaya وayafcaluuna jamaacadii maqnaa ayaa wax samaynaya وatafcaluuna jamaacadiinan joogtaa wax samaynaya وatafcaliina haweeney yahay adiga ayaa wax samaynaya أfcaalu khamsaha isagana xuruufa lagu craabaa fii jamiici أxwaalihi maxaa yaele xaalaةu rafc hadduu joogo waa hubuutu nuun xaalatu nasbe hadduu joogo waa xadfu nuun xaalatljasmi hadduu joogana waa xadfu nuun fa ama taniyatu taniyadii faturfacu taniyada waxaa lagu godaa bilalifi alifaa lagu godaa xaalatu rafca hadduu joogo waan soo marnay wa tunsabu waxaa lagu kordhigaa taniyada bilyaa'i ya-na waa lagu kordhigaa wa tukfadu taniyada waxaa lagu hoos dhigaa bilyaa'i ya-a lagu hoos dhigaa wa ama jamcu lmudakari jamcumudakarka jamcaasoo saalimu nabadgalay فيرفع جمع المذكر waxaa lagu godaa بالwaaw waawa lagu godaa xaalaة رفع haduu joogo وينصب جمع المذكر waxaa lagu kordhigaa بالyاaء ya lagu kordhigaa ويkفض waxaa lagu hoos dhigaa جمع المذكر بالyاaء ya-na waa lagu hoos dhigaa xaalaة الjar haduu joogo وأma الأسmاaء أسmاada أسmaadaas oo الخمسaةu شhanta ahayd faturfacu asmaau اlkhamsa waxaa lagu godaa bilwaawi waawaa lagu goday xaalat arfa hadday joogto watunsabu asmaa اlkhamsa waxaa lagu kor dhigaa biاlأlif watukfadu asmaa اlkhamsa waxaa lagu hoos dhigaa bilyaa-iya wa ama alafcaalu afcaasha afcaashaas oo alkhamsatu shanta ahayd faturfacu waxaa lagu godaa binuun watunsabu waxaa lagu kor dhigaa bixadfihaa xadfi nuun watujsamu waxaa lagu jasmiyaa afcaalu اlkhamsa bixadfihaa xadfi nuun markaad fasalkan fiiriso waa baabkii aad soo fahamtay oo la habeeyey afar afar iyo loo qaybiyo laysku aad aadiyey wallahu subxaana wa tacaala aclam